haddua la yidhaahdo
qaadir assalaamu calaykum walaalayaal intaanan barnaamijkayga aan bilaabin waxaan rabaa hal daqiiqo inaan u dafayno walaalaheen soomaaliyeed oo dhibaatada maanta wakhtigan xaadirka u dhimanaya wadankeena soomaaliyeed muddo dheer ayaa wuxuu ku jiray dhibaato dagaal sokeeye oo aan dhammaanayn oo marxalado kala duwan soo maray adduunka markaad tiraahda somalian kemi waxay ku leeyihiin o fail state wadankii dagaalka aan joogtada ahayd ku dhex jiray wadankii abaaraha iyo magacyo tiro badan maantana waxaan tv-yaasha adduunka laga daawanayaa mar labaad in caruurteennii iyo haweenteennii iyo waayeelkiinnii ay gaajo u dhimanayaan waana arrin aada iyo aada u calool xun marka walaalayaal arrinta meesha aan isugu nimid isa in walaalaheen soomaaliyeed oo gaajada iyo macluusha u dhimanaya in aan wax tarno oo u gurmano baahidan iyo abaarahan waxay ka socdaan east africa oo dhan soomaaliya ilaa iyo labaiyo toban milyan oo east african ah ayaa gaajo u dhimanaya oo u baahan caawanaad deg deg ah waxaana loo baahan yahay inaan u gurmano maadaama abaartaan ay noqon doonto mid aada iyo aada u dheer sida aan la soconno abaartan waa tii ugu darneed ee lixdankii sano lasoo dhaafay ay maartinoo ugu xumayd ee soomaalida soo mara marka walaalayaal sidaa ujeedaanba saddex point seven soomaali ah ayaa waxay u baahan yihiin in cunto la gaadhsiiyo twenty percent oo caruurteenna ahna waxay u dhimanayaan nafaqa darro sidaa ujeedaan ilaa iyo sanadkan bilowgiisii waxaa wadankeena ka qaxaya soddon kun oo soomaali ah oo u qaxaya gobolada iyo wadamada dariska aan ahay walaalayaal well food program waxay noo sheegtay in one point five soomaali ah ay u baahan yihiin in cunto la gaadhsiiyo si deg deg ah laba milyan oo soomaalideenna ahna waxaa la ogyahay inaan cunto la gaadhsiin karin maadaama meel nabadgelyo ah oo aan nabadgelyo ahayn ay joogaan walaalayaal total number oo soomaali ah oo maanta ka qaxday meelihii ku noolaayeen oo waxay gaaraysaa lix iyo toban kun iyo shan boqol oo ah meelihii joogeen inay ka qaxeen lixdii laba kun iyo shan boqol sorry juulaa iskeliya waxaa ka qaxday oo xamar soo gaaray ayuu qaxooti ah labaatan soddon iyo afar kun iyo toddoba boqol sida maafkaana ugu jeedaanba walaalayaa dadkeennii soomaaliyeed baahi daraaddeed iyo gaasho iyo dhibaato ayay u qaxeen gobolada dariska ah labadii bilood lasoo dhaafay keliya waxaa kenya galay lixdan iyo sideed kun etoobiyana waxaa galay ilaa iyo kontan iyo lix kun marka waxaa loo baahanya walaalayaal inaan dadkeena u gurmano dad kale oo u muqan ma jiraan sida maabkaana waa kioo kale laakiin wuxuu na tusayaa meelaha kala duwan ee dadka soomaaliyeed ay u kala qaxeen maabkan kalena wuxuu na tusayaa maadaama abaarta ay ka dhacday soomaaliya oo dhan haddana gobollada waa lagu kala daran yahay waxaana usii daran gobolka baay bakool iyo gado marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay in aan walaalaheen u gurmano haddaan soomaali community aan nahay marka su-aashu waxay tahay sidee ugu gurmanaynaa walaalaheen waxaan ugu gurmanaynaa walaalaheen in waa ognahay wadankan aan ku noolnahay maanta boston wax walbaan ku haysanaa biyo cabitaan shaqo marka waxaa loo baahan yahay in aan iskaalmaysano oo lacag aan u aruurino oo aan u gurmano wadankeena soomaaliyeed cid kale oo u maqan male soomaali oo keliya waay waxaan ognahay subaxii markaan soo toosno inaan kafeed lacag ku kharash gareyno inaan maarkino gadiicisa ahaa for example haddii casho aan aadano in lacag badan aan isticmaalno marka waxaa loo baahan yahay lacagahaas oo dhan inaan u aruurno oo soomaali annaga aan u gurmano haddii ilaah yidhaahdo haddana waxaan gadiicisaa kusoo dhaweynayaa video ay noo samaysay amaal xuseen sore waxaana ilmaamay inaan ii sheego sida aan rabno inaan ku caawino soomaaliya number one farraysiin waxaa loo baahan yahay in farrayskan wax allaale waxaan ka kaalmaysan karno inaan geysano isla markaana aan sii wadno farrayska meel kasta oo farrays ka jiro inaan isugu nimaano oo lacag aan aruurino haddii ilaah yidhaahdo bisha ramadaankana way soo gelaysaa waxaa kaloo loo baahan yahay in aan sameyno jiko for example groupkii isyaqaana oo afartii xabo labaatan dolar inay isku daraan oo sideetan dolar loo diro dadka aan wadanka ku dhex jira si ay cunto u sameeyaan ismarkaas cuntadiyo bisal dadka loo qeybiyo walaalayaal waxaa kale oo aan samayn karna waxay tahay haddaan nahay boston community inaan dharka caruurteenna ka yaraadeen dharka kale oo oldiga ah wax allaale wixii la heli karo inaan isku geyno aan as a community aan aruurino oo marka bisha ramadan dhammaato oo ciidda ay tahay dadkaas soo qaxay inaan ka farxino walaalayaal ta kale oo la samayn karo waxay tahay in for example dadka doctorska nersinka ardada inay wadankii ama meelaha qaxootiga ay joogaan inay ku laabtaan oo saddex wiig ay u shaqeeyaan dadkeena inay caawinaan daawo geeyaan oo wax allaale waxay qaban karaan qabtaan ta kale oo loo baahan yahay waxay tahay for example waxaan samayn karnahay oo kale inaan isku aruurino nutritionka caruurta waxay u baahan yihiin oo dhan inaan hal meel isugu keenno oo aan u dirno wadanka waxaa kaloo loo baahan yahay maadaama dadka isku soo qaxeen oo dhibaatadu aada iyo aada u weyn tahay in relativekeenna iyo dadka gudaha ku jira lacagta aan u badino bisha ramadaan siay dadka qaraabada ahaa u caawinaan oo caawinaan tank